halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toose aad uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa arbaco ay tahay iga raali ahaada waa subaxnimo jimcaha oo bisha saaka ay tahay koob iyo labaatan mey sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa soo wada jeedin doona sahre cidla nuur iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
wax la iskugu soo aadiyey ilmahaas yar oo la leeyahay ku hadal oo hadalka xitaa waxaa u saxaaya ninka produuserka u saxaaya hadal gacmuhu hoosta wuxuu ku jiro oo markasta asagaa hadalka u bilaabayay ilmaha ilmaha markuu hadalku u bilaabo ilmo iska sheekaysanaayo oo maanta dhaqaylinaayo ahayd cajalad wixii oo dhan oo waxa waaye qaylada ahayd ayuu wuxuu yidhi waa turjumay oo si qaldan uu u turjumay taasi waxay ahayd ayaan faarax oo ah hooyo dhashay laba wiil oo ku jira xabsiga minnesota oo v o eda uga warantay in makhraatiyaal lid ku ah wiilashii ay dhashay amaba wiilkeeda iyo wiilashii kale ee la xidhnaaba ay ahaayeen kuwo aan la rumaysan karin qodobada kaleed ku maqli doontaan idaacadda aroornimona waxaa ka mida lo dabadda laga keenay oo lagu dhaqayo magaalada muqdisho barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka
kooxda baadidoonka ugu jira diyaaradii burburtay ayaa ka raadinaya badda mediterraneanka egyptian air tii la waayey oo la rumaysan yahay inay ku dhex burburtay badda markii ay duulimaadkaasi oo ka yimid magaalada baris uu ku soo dhowaaday magaalada qaahira inay soo caga dhigato warar horudhac oo la helaya ayaa goor hore waxa ay sii muujinayeen in jasiiradda burburka diyaaradaasi meel ku dhow laga helay jasiirad ku taalla griega balse aanan la ogaanin taasi sida ay dhab u tahay mas-uuliyiinta ayaa waxa ay sheegayaan inaysan ilaa iyo haatan haynin xaqiiqda in la helay burburka diyaaradaasi masar ayaa waxa ay sheegtay in argagixiso ay suuragal tahay in ay sabab u noqotay masiibada diyaaradan soo wajahday oo aysan helin cillad farsamo laakiinse taasi wax dhaafsiisani ma jiraan tan iyo haatan oo ay mas-uuliyiintu soo saareen diyaaradan oo ay saarnaayeen lixdan iyo lix rakaaba ayaa waxa ay samaysay xoogaa leexasho ah ka hor inta ay ku ayaa waxa ay samaysay leexasho jawigii ay markii hore ku duulaysay khamiistii shalay taasoo keentay inay dhacdo ciidamada dalka nigeria ayaa sheegay in gabadhii labaad ee ka mida gabdhihii afduubka ay kooxda boko xaaraam u haysteen muddada dheer dib loo soo badbaadiyey waana gabadhii labaad oo ka mid ah laba boqol iyo sagaal iyo toban hablood oo ku jira gacanta boko xaram tan iyo sanadkii labadii kun iyo afar iyo tobankii mana jirto ilaa haatan wax tafaasiil ah oo dhaafsiisan in gabadhaasi yar dib loo soo helay oo muujinaya in sidii loo soo badbaadiyey waxaanay mas-uuliyiintu faahfaahin ka bixinin qaabkii ay gabadhaasi dib ugu soo noqotay aamine cali oo sagaal iyo toban jir ah ayaa la helay iyada iyo ilmo yar oo ay dhashay oo afar bilood jir ah iyagoo ku sugan dhulka baadiyaha ee gobolka boorno booliiska dalkaasi nigeria ayaa aamina haatan su-aalo weydiinayay waxaana gabadhaasi lasoo badbaadiyey iyo hooyadeedba ay ku kulmeen amaba ay la kulmeen madaxweynaha dalkaasi nigeria moxamedu buhari khamiistii shalay magaalada caasimaddah ee dalkaasi halkaasi oo madaxweynuhu ka sheegay in dowladdiisu ay isku dayeyso intii awooddooda ah in dhammaan gabdhahaasi lasoo badbaadiyo oo laga soo kaxeeyo gacanta ay afduubka ugu jiraan ee boko xaram sida laga soo xigtay sarkaal sare oo ka tirsan milatariga ciidamada masar waxaa la qaadayaa howlgallo ka dhana aisista gacanta ku haysa sinai masaarida ayaa waxay isu diyaarinayaan inay qaadaan dagaalkan ka dhanka isis sidaasi waxaa warbaahinta u sheegay shalay oo khamiis ahayd generaal jo danford oo ah madaxa ciidamada isku dhafka danford ayaa waxa uu sheegay in ay iyagu sugayaan inay ku rajo weyn yihiin howlgalkaasi wixii kasoo baxa ee sinai inay soo gudbin doonaan milatariga waddankaasi masar ciidamada maraykanka ayaa tirada isis waxa ay ku qiyaasayaan inay boqolaal gaarayaan gaar ahaana waxa ay sheegeen inay tiro ku dhow oo kuna ay jiraan oo dagaalyahana
qaar ka mida ganacsatada soomaalida ayaa gudaha magaalada muqdisho geeyey tiro lo ah oo ay sheegeen inay halkaasi u geeyeen si caana looga liso ganacsatadu waxay sheegeen lo'dan in ay ka caana badan tahay lo'da soomaaliya ku sugan warbixintan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray axmed xasan colaad
dhawaqan aad maqlaysaan waa lo irmaan ah oo laga keenay dalka dibaddiisa kana midab beddelan lo'da ay dhaqato soomaalida waxaana lagu xanaaneeyaa xero weyn oo ku taal deegaanka garas baaleey oo muqdisho u jirta in ka badan toban kilomitir kagana beegan dhinaca koonfur galbeed lo'dan ayaa waxaa dalka keenay ganacsato soomaaliyeed waxaana gacanta ku haya rag loo tababaray in ay daryeelaan lana socdaan caafimaad ahaan iyo daryeel ahaan cabdi axmed owsami waxa uu ka mid yahay ragga hadda gacanta ku haya lo'dan wuxuuna sharxayaa qaabka looda loo xanaaneeyo iyo tiri ahaan inta ay ka kooban tahay wallaahi loodaan baan ku kalsoonaad loo liso looda waa afartan iyo laba neef oo irmaana si laa neefka la lisaayo qadarka ayaa loo qasaa oo malabis neefka neefka meel gida meel aan ku xirnaa gacmaha saabuun iyo biikulla ayaan kaaga dhaqnaa kadib mishiinka asagana oo nadiifa ayaan noo yaal mishiinka ayaan ku lisnaa mishiinka lagu liso neef kale intaan loo gudbin asagana biyo kulul ayaa haddana gacmaha saabuun ayaan kaaga dhaqnaa marka loodan maxay kaga bedelan tahay looda soomaalidu ay dhaqdaan oo la yaqaan waxay u badan tahay mishiinkaas oo lulisaayo inay ka caano badan tahay adiga neefkii saddexda fadilo liso liskiisa waa labaatan iyo laba litar ayuu leeyahay maalinta afar iyo labaatan saac labaatan iyo laba litar xuseen sheekh cabdulaahi sheekh daa'uud waxa uu ka mid yahay soomaalida qurba joogta ah ee dalka dib ugu soo laabatay wuxuuna v o e da uga warramay waxyaabihii ku dhaliyey in soomaaliya ay keenaan lo'dan
markaan waddanku soo laabtay waxyaalaha iga hor yimid waxaa kamid ahayd waxaan go'aansaday ilmahayga inaan ku koriyo waddanka oona ku korin qurba sidaas darteed waxyaalaha ugu horreeya iga hor yimid waxay ahayd ilmahaga maxaa siine waxaan u malaynayaa waa wax su-aal qof kasta oo soomaali ah ay xaq u leedahay inay isweydiisiso waxay ilmaheeda siisan lahayd waxa ay soo baxday in waddankii uusan laga helin caano nadiif ah oo u qalmo in ilma la siiyo sida adduunka inta kale ay u siistaan ilmahooda waxaan tabnay wixii aan kusoo aragnay qurbaha ilmaha la siinayo oo ah caano fareesh ah oo lo-aad oo caanaha ugu badan adduunka laga cabo ah waxaan isweydiinay see lagu heli karaa waxaa noo muuqatay in nidaamka hore kobcinta xoolaha ee dawladda horwadi jirtay inu- inuu baaba'ay wax cusub oo bedelanaan la helin marka waxaan is dhahnay ma idinku bilowdiin iyo idin kale soo janis fronma inkastoo xuseen sidaa sheegay haddana waxay ku dhiiradeen isaga iyo rag kale in lo'dani ay keenaan dalka haddana ay ku xanaaneeyaan iyadoo ay soo wajihi karto in ay la qabsan weydo cimilada ka jirta waddanka soomaaliya marka markaan ogaanay in loo kale aan wax la heli karin lo fiican waxaan isweydiinay su-aasha ah sidee lagu heli karaa loodaas laba waxaa noo soo baxday inaan shahwadii dibadda ka keenno oon looda soomaalida ku tallaalno oo broses dheer oo ah sac inuu dhasho boqolki konton soomaali ah boqol kontonna ah loodii caalamka laga yaqiin sida looda holandiiska soomaalida ay u taqaano iyo wixii lamid ah weyshaa kabacdina lasii rima gacmeedsho say u dhasho mid boqolki toddobaatan shana aan soo gaabsho sac fiican waxaa la heli karaa saddex generation ka bacdi waxayna la noqotay broses dheer waqti dheerina waxaan go-aan ku qaadanay inaan waddankan kenya nagu dhegan oo ah waddanka labaad ee africa ugu horeeya dhinaca caanaha inaan ka tagno soo fiirno bal wax ka socdo anigaa tegey waxaan soo arkay in waddanku uu caanaha aada u horumaray koorsaan koorsooyinaan ka qaadanay waa fiirinay waa ku wareegnay beerahooda iyo caanahooda aan ku wareegnay waxay noola muuq markaan aragnay meelaha kamid ah xataa waddanka kenya oo nagu climate ah waxaan go-aansanay inaan lo nool soo qaadno oon inta keenno looda hadda aan arkayna wa lood hadda adeer iyo loodkii horreysay Eh, waxaan keenay also sidoo kale dhakhaatiir kenyaati waagaas loodii ma naqaano najerkeeda waxeeda ma naqaano dadkii yaqiinaan soo wadnay meeshaan keenay markaan ogaanay in loodii nabad timid nabad lagu rimiyey nabad ku dhashay ilmahay dhashay ay survive gareeyeen ay noolaadeen kabacdi waxaan go-aan ku gaarnay inaan ganacsi u bedelo lo'dan ayaa caanaha laga liso loo iibgeeyaa ganacsi ahaan suuqyada iyo baararka waaweyn ee ku yaala magaalada muqdisho haashim ducaale waxa uu ka mid yahay macaamiisha gadata caanaha laga liso lo'dan ayaan wax ka weydiiyey waxaa halkan oo u yimid xilli oo ku sugnaa halka lo'da ay joogto anaa noo imid oo waxaan kalon ka isticmaalaa jiiska ama farmaajada oo waxa afka qalaad lagu yihahdo ay nimankaan sameeyaan waxaas muhiima oo dadku ay ogyihiin marka laga reebo caanaha naaska oo hooyada inay tahay caanaha ku xiga in nujuum la siiyo caruurta caanaha looda oo kan laga fakakara inay keenaan wadankii caano fresh aniga hadda waxaan u adeegayaa wiilan awoogu ahay oo gabaran asi u ahay ee dhashay Een, ma aha isagoo keliya ah saado dadkii waayeelka guriga joogay way- dadkii oo dhan way ka faa'iidaysanayaan waxaa kaleeto ka faa'iidaystaa een, macaamiil badan oo oo qolooyinkan ee, restaurantiyaasha oo markii la- oo caano fresh ay u helaan caana fresh ay u helaan oo markii la samaynayo kubushiinka ama shaaha caana fresh oo lo-aad markii la- lagu sameeyo aad fahmi karto wanaagga ay leeyihiin tan iyo markay burburtay dowladdii dhexe ee soomaaliya lo-da soomaalida maysan helin xanaano iyo daryeel wixii ka dambeeyey xilligaasi balse rag badan oo qurbo joog ah ayaa isku dayaya in xoolaha soomaalida ay u helaan meel lagu xanaaneeyo inkastoo iskudayigani uu yahay mid bilow ah axmed xasan colaad v o a muqdisho
subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal ayaan mar kale idin leenahay maxkamad ku taalla gobolka minnesota ee dalka maraykanka ah oo baryahanba ay ka socotay dhegaysiga dacwad loo haysto wiilal soomaali ah oo lagu eedeeyey inay ku biirayeen ururka isis islamarkaasina ay taageero u fidiyeen ayaa haatan maxkamadeyntoodii mar kale dib ay u bilaabanaysa haddaba falastiin axmed iimaan oo haatanba ku sugan gobolkaasi ayaa warbixintan goordhaweeta noo soo dirtay
waxaa maanta markii labaad ay dhegaysatay maxkamadda federaalk ee minnesota markhaatiga cabdiraxmaan bashiir oo ah wiil la shaqeynaya hay-adda f b i da islamarkaana isagu codad iyo sheekaysiba kasoo duubay saddex wiil oo soomaali maraykana oo loo haysta eeda la xiriira inay taageero siinayeen ururka argagixisada ee isis cabdiraxmaan ayaa qaybtii maanta ee markhaatigiisa waxa uu kusoo gudbiyo codad iyo wada sheekaysi dhex maray isaga iyo maxamed cabdixamiid faarax cabdiraxmaan yaasiin daa-uud iyo guuleed cali cumar sidoo kalena waxaa lasoo bandhigay muuqaalo video ah oo muujinaya iyagoo baranaya sida wax loo toogto iyo weliba muuqaalo kale oo dadka maxkamadda joogay loogu soo gudbiyey sida isis ay u tababarato iyo sida ay dadka u dilaan sadiiq warfaa oo kamid ah hogaamiyaasha bulshada soomaalida ee gobolka minnesota dacwadana jooga tan iyo markii ay bilaabatay ayaa v o e da uga waramay markhaatigii maanta iyo waxyaabaha uu arko in ay ugu muhiimsanaayeen waxaan weli shalay ilaa maanta ku dhex jirnay eh, markhaati fur uu sameynayay eh, wiilkii u shaqaynayay dowladda ah, kaas oo qalabka eh, ilmaha uga soo duubay een, wahad- wadahadalladoodii iyo markii ay qorsheynayeen eh, sida uu isaga u leeyahay inay rabeen inay aadaan ah, syria waxyaabaha maanta ugu waaweyn oo maxkamadda eh, lasoo dhigay waxaa ka mid ahaa eh, markii ay wiilasha qaarkood ay dhib ku noqotay inay baxaan eh, in uu raadiyey een, ah, baasaboorro fake ah si lagu heli lahaa oo qolooyinka ee, dowladda ay yarka intay kaxeeyeen ay geeyeen san diego ay kadibna ay soo sh- u soo sheegeen sida uu ula hadli lahaa dhallinyarada oo ay soo siiyeen ah, koobi baasaboorro ay u- ay dhahayeen waa baasaboorro fake ah uu kadib dhallinyaro dhallinyaro la soo noqday oo yidhi "Eh, hadda waa kana qorshihii baasaboorradiina waa haynaa eh, waana ku baxaynaa marka maanta ah, markhaati kacaas ayaa socday wuu dheeraa eh, yarka wuxuu ka hadlayay waxaa maanta kaloo maxkamadda laga soo daayey fideooyo ku saabsan ay sameeyeen ah, eh, ururka daacish weli waxaa dhiman aan rabaa inaan dhegeystayaas u sheego eh, qareennada wiilasha oo iyagana fursad u heli doona in ay ah, wiilash inay ay- ay- wiilka markhaatiga ay su-aalo weydiiyaan oo kolley ka duwanaan doonto sida qareenka dowladda u soomaali iyo weydiinayo dad kale oo maraykana oo arrintan danaynaya ayaa soo buuxiyey qolkii ay maxkamaddu ka socotay taasina waxa ay keentay in qol kale markaasi lagu xiro shaashado ay toos uga daawadaan qaabkii ay dacwaddu u socotay dad badan oo kale ayaan maxamed faarax oo ah hooyada maxamed cabdixamiid faarax ayaan ka waraystay caddaymihii maanta ee maxkamadda la hor keenay iyo haddii ay taasi ku qancisay eedaha wiilkeeda loo haysto in ay yihiin kuwo run ah
maya wax caddayn ah oo maanta aan dhegaysanay ilaa iyo shalay aan meeshaas aan ka aragnay ma leh wax layskugu soo aadiyey ilmahaas yar oo laleeyahay ku hadal oo hadalka xitaa waxaa u saxaaya ninka brosekuusterka u saxaaya hadalka uu leeyahay saandheh saandheh cajalada maanta aan aragnayna waa cajaladaha c n n ta iyo bargarmaadada n n isis ugu jira tv-yaasha oo laga soo aruursaday iyo maxaa leedaha videoyaasheeda waxaa ku jira codad dhallinyaradan iyo een, dha- dha- een, wiilkaaga uu ku jiro iyo wiilkan markhaatiga maanta dhex maraayo wada sheekaysi muxuu ahaa wada sheekaysigaas Een, wada sheekaysiga caruur markay meel iskugu timaado waa cunug hoosta wax ugu jiro oo markasta isagaa hadalka u bilaabaya ilmaha ilmaha markuu hadalka u bilaabo ilmo iska sheekaysanaayo oo maanta dhaqaylinaya ahayd cajalad meeshaas wixii maanta ka dhex jiray kole qofkii meesha dhex fadhiya unbaa garan karo wixii oo dhan oo waxa waaye qayladii ahayd ayuu wuxuu yidhi waan turjumay oo si qaldan uu u turjumay xitaa even waxba ma la maqlaynin abaayo
marka maxaa la filayaa maalmaha soo socda hanaanka socda ee dhegaysiga dacwadda see ugu qanacsan taade wallaahi kumaba qanacsanay because waxaanoo dhan ay samaynayaan dowladda governmentiga waa wax lacag iyo juhdi caruurteena gelinayaan ay sheelisha ugu aruurinayaan ay rabaan
marka ilaa goormay dacwadu soconaysaa ilaa iyo wi- een, jaajku wuxuu yidhi ilaa iyo labaatan birey soconaysaa maanta waa maalintii sagaalaad waxaa dhiman aan u malaynayaa baayo koob iyo toban bere mise labiyo toban beriyaa dhiman
marka maxaa ka filaysaan cadaaladdu in ay heli doonaan oo cadaalad ah wiilkaaga abaayo meeshaan cadaalad ma jirto oo waxa waaye looyaradii carruurta daafacayay markay istaagaan rejection ayaa la leeyahay oo waxaa la leeyahay kama hadli kartiin wax badan oo waadax ah oo maxaa la yidhaahdaa oo la daawan karana ma haystaan governmentiga evidence badan ma haystaan governmentiga ilmihii dadkii looyaradii u doodi lahaana markay damcaan inay wax sameeyaana waxaa la leeyahay rejection oo fariista la leeyahay meeshaan feer cadaaladna ma ka dhacayso ilmaheenana way ugu talagaleen inay xidhaan haddana jeelay ku jiraan jeel kalena waa u sandhigaraynayaanoo waxay siinaayaan satanis laakiin annaga kama aan dabaharayna ilaa ilmaheena xaqooda ee bannaanka aan ugu soo saarana insha allahu tacaala baayo hooyooyinkan oo saddexa ayaa u muuqda kuwo aad u daalan oo wejiyadoodana ay muruga ka muuqatay waxaana aan weydiiyey sida ay noloshooda ay u saamaysay dacwaddan muddadii ay socotay wallaahi abaayo haddaan runta aan ka hadlo shaqooyinkeena waan wada istoobgareennay caruuro kalaan ugu taxalluqo because caruurta keligaad kuwaan keligan ma aanan dhalin aniga business ayaa ii furnaa businesskayga waan xiray maqaaxi ayaa ii furneed odaygayga bas driver uu ahaa oo baska iskooladuu waday wuu ka soo tegay shaqadii maalin iyo habeen halkaasaan taagannahay gurigii markii la tagana caruur kalaa kugu taxalluuqdo caruuraheenii kaleetaan luus gareennay nolosheeniyaan luus gareennay berri ayaa la filayaa inay sii socoto dhegaysiga caddaymahan sidoo kalena markhaatiga ayaa la weydiin doonaa su-aalo ama lagu samayn doonaa cross examination waxa loo yaqaano si loogu xaqiijiyo xogta uu soo gudbiyey ee caddaymaha ah iyo xaqiiqadooda falastiin axmed iimaan v o a minneapolis
subax walba ku waahbarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitriban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labiyo labaatanka iyo shan iyo labaatanka mitriban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhegaysa idaacadda fiidnimo ee v o a aweysiin walba toddobada iyo siddeedda fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka xuseen barre aadan ayaa inoo soo diyaariyey
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka dowladda dalka iiraan ayaa dhowaan ku dhawaaqday in sannadkan aanay xujaajta reer iiraan gudan doonin waajibaadka xajka oo ay ka mamnuucday dowladda iiraan ayaa tilmaantay in kadib markii talo lagula noqday hoggaanka sare ee kacaanka islaamiga ee iiraan la isla gartay inaanu qofku gudan karin waajibaadka xajka haddii cabsi ama halisi ay jirto tallaabadan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo xurguf siyaasadeed ay u dhexayso boqortooyada sacuudiga iyo iiraan taasi oo keentay in ay safaaradaha kala qaataan tallaabadaasi oo ay waddamo kale oo muslin ah ku taageereen sacuudiga iyaga oo xidhiidhkii u jaray iiraan dowladda sacuudiga ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay waxa ay ku sheegtay inaanay iyadu ahayn cidda xajka u diiday dadka reer iiraan balse ay dowladda waddankaasi mas-uul ka tahay tallaabadan sida uu faahfaahinayo cali jaamac cilmi cali kuus oo ah suxufi ku nool dalka sacuudiga arrinta ku dhawaaqideeda waxaan u malaynayaa in ay la xidhiirtay kadib markii aada og tahay ama sidaad ula socotidba labada urur ugu waaweyn ee dhinaca islaamka ururka jaamacadda carabta iyo ururka islaamkaba ay go-aan ku gaareen cunaqabateenkii aad ogeed dhinaca iiraan in lagu soo lagu soo riixay cilaaqaadku adag loo jaro taasna ay ka dambeysay faragelinta iiraan ba ay ku hayso ee, gudaha dalalka carabta in ay ku hayso taas waxaan u malaynayaa in ay horta guud ahaanba lug ay ku leedahay ee, dhinaca kalena wadanka sacuudi arabia waxaan filayaa in ay in ay jirto oo ay dee taasna ay meel kasta ku addahay in in mashaariicda horumarinta wa- ee, goobaha barakeysan xajka iyo martigelinta duyuuf- iyo martigelinta duyuufu raxmaanka wadamada islaamka ama islaamka oo dhanba ka imaanaya eh, in ay ku bixiso eh, wax- balaayiin eh, aan iraahdo dollarsa si ay markaasi ugu guuleysto eh, martigelinta guud ahaan duyuufuraxmaanka taas haddii ay iraan ay ku dhawaaqday waaqday ku dhawaaqday iyada ayuunba ay ugu hartay laakiin waxaana subnaa ama la ogyahay ba in ba- dowladda sacuudiga in ayna ka imaanaynin in dal hebel iyo dal hebel inuusan ama imaan karin mar haddii ay arrintu ay tahay tahay arrimo islaami ah ay gudashadani tahay waajib diini ah labada dowladood ee iiraan iyo sacuudiga ayaa yeeshay wadahadallo ku saabsan xajka iyada oo wafdi ka socda iiraan uu gaadhay sacuudiga toddobaadkan wadahadalladaasi oo markii dambe fashilmay qodobka ugu muhiimsan ee ay labada dhinac isku maandhaafeen ayaa ah halka ay xujaajta iiraan u dooranayaan fiisaha sacuudiga maadaama oo ay xidhan tahay safaaraddii sacuudiga uu ku lahaa iiraan wasiirka dhaqanka iyo arrimaha diinta ee iiraan cali janati ayaa saxaafadda u sheegay in madaxda wafdiga iiraan ee wadahadallada xajka u tegey sacuudiga si xun loola dhaqmay iyadoo alaabtoodii la baaray inkastooy siteen baasaboorro diblomaasi ah afhayeen u hadlay wasaaradda xajka ee sacuudiga ayaa arrimahaasi beeniyey waxaana uu sheegay in wafdiga iiraan ee tegey sacuudigu ay sheegeen inay wadatashi kula noqon doonaan golaha sare ee kacaanka islaamiga ee iiraan taasi oo sacuudigu ku tilmaamay inay tahay tallaabo siyaasadeed oo aan shaqo ku lahayn arrimaha diinta iyo xajka arrimahan ayaa dadka u kurgala siyaasaddu waxa ay tilmaamayaan inay dhici karto in ay salka ku hayaan shilkii ka dhacay xajkii hore oo ay ku dhinteen toddoba boqol iyo sagaal iyo lixdan qof in ka badan afar boqol oo kuwaasi ka mida waxay ahaayeen iiraaniyiin arrintani oo dhalisay xurguf dhex marta labada dal iyo eedeymo ay isweydaarsadaan Ee, dhinacaasi waa jirtay waad og tahay de- dhinaca sacuudigana dhowr jeer ayuu arrintaasi ka hadlay dadaal weyn in ay ka samaysay ee, in da- dadkii ay codsatay xataa ee, dhibaatooyinka gaaray ama hadday dhaawac aan lahayn ama dadkii dhaawac ahaa oo aan raado gaar ahaanba iiraan in lagu daaweeyey daaweyn weyn lagu siiyey isbitaalada dalkan sacuudi arabiga wixii markaa ku jooriyeenay in ay di- dib loogu celiyey ee, ee, dalkoodii in- in loogu celiyey marka waa dhici kartaa taasna xataa in ay ku lug leedahay inay markaa eh, cabasho ay dhinacaasi ku- ay ku wajahan inay tahay sida dhacdadii markaasi ka dhacday ee goobta barakeysan ee miina ay ka dhacday balse dadaal weyn ayay sacuudigu arrintaasi ka samaysay in ka badan in ka badan soddon kun ama aan idhaahdo afartan kun oo ciidamada amniga ah inay markas markaasi ku talagashay siday mataqaana amnigana ay u sugaan dadaal weyn in in yani la sameeyey dhacdadaasna dhacdo isku dhaca dadka ee ciriiriga faraha badan oo ka yimid ayayba u muuqatay marka taariikhda dib loo jalleeco xujaajta iiraan ayaa waxa ay bilaabeen sannadkii kun sagaal boqol koob iyo siddeetankii inay xajka ka dhigaan mudaaharaad looga soo horjeedo maraykanka iyo israa'iil iyaga oo sita halkudhigyada kacaanka islaamiga ee iiraan iyo hoggaamiyihii kacaankaasi aayatullah khumeyni taasi oo keentay in sannadkii kun sagaal boqol toddobiyo siddeetankii ay isku dhacaan xujaaj badan oo iiraaniyiin ah iyo ciidamada amniga ee sacuudiga taasi oo keentay inay halkaasi ku dhintaan laba boqol iyo shan iyo toddobaatan xaaji oo iiraani ah iyo weliba shan iyo siddeetan askari oo sacuudi ah laakiin sida uu faahfaahinayo cali jaamac cilmi cali kuus oo ah suxufi ku sugan sacuudiga dowladda sacuudigu dhinaca ammaanka aad ayay u ilaalisaa tan iyo intii ka dambeysay dhacdadii kun sagaal boqol toddobiyo siddeetankii waata sideedaba u diyaargarowga dowladda sacuudi arabia ee u diyaargarowga xijka muddo dheer ayay bilaabataa ee hadda muddada aan hadlayna ka hor bay bilaab- bilaabatay iyada ee, balse waxaa jirta hadda horey waxusayba waa u diyaargarowga waxaaba ka mid ah ciidamo fara badan oo amniga suba in ay- iyo dad culamaa u diin ah oo sacuudi yani sacuudi ah inay wacyigeliyaan dadka xujada ama duyuufraxmaanka guud ahaanba kasoo xajinaya caalamka daafihiisa
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
xuseen barre aadan aad buu u mahadsan yahay barnaamijkaasi hamuuraha islaamkana isaga ayaa nala socodsiinaya soona diyaariya halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a washington haatanna kusoo dhowaada codkii baxsanaa ee farxiyo kabayare
buuxiyo lafuguu dhaadhaca uuntaha cunnada ay maratiyo ciidiyo wadnuhu dhex socda caashaqa warigii lagama dharbo buuxiyo lafuguu u dhaadhaca uuntaha cunnada ay maratiyo ciidiyo wadnuhu dhex socda sida dhibic rooban ku dhowra sida wiilan dhalaydan ka naxa dhibitiyo ciidankan ku diira sida dhibic rooban ku dhowra sida wiilan dhalaydan ka naxa dhibitiyo ciidankan ku diira dabahaygu aday ku maqan indhahayguna aday ku dhibtaan dhagahaygu aday ku maqlan indhahayguna aday ku dhibtaan dhagahaygu aday ku maqlan indhahayguna aday ku dhibtaan dhagahaygu aday ku maqlan indhahayguna aday ku dhibtaan soo dhawow dabta aan ku saare soo dhawow dabta aan ku saare dheesha dheesha dheesha dheesha dakaca dakac andele duumashow andele dakaca dakac andele duumashow andele soo dhawow dabta aan ku saare soo dhawow dabta aan ku saare dheesha dheesha dheesha dheesha dakaca dakac andele duumashow andele dakaca dakac andele duumashow andele
codka dabacsan ee fanaanada farxiyo kabayare ayaanu idinku dhaafaynaa intaynu mar kale kulmayno waa sahre ciidla nuur iyo sahre cabdi axmed oo idinkaga tegaya subax wanaagsan ti adigaan kugu dhartaa dhakhtarkii jacaylkana adiga oo bogatana adiga dhayi karaye dhamawxa shaqaada ilu dheero dhabti adigaan kugu dhartaa dhakhtarkii jacaylkana adiga oo bogatana adiga dhayi karaye sida dhibic rooban ku dhowra sida wiiran dhalaydan ka naxa dhibitiyo ciidankan ku diira sida dhibic rooban ku dhowra sida wiiran dhalaydan ka naxa dhibitiyo ciidankan ku diira dhagahaygu aday ku maqlan indhahayguna aday ku dhibtaan dhagahaygu aday ku maqlan indhahayguna aday ku dhibtaan dhagahaygu aday ku maqlan indhahayguna aday ku dhibtaan dhagahaygu aday ku maqlan indhahayguna aday ku dhibtaan soo dhawow dabta aan ku saare soo dhawow dabta aan ku saare dheesha dheesha dheesha dheesha dakaca dakac andele duumashow andele dakaca dakac andele duumashow andele soo dhawow dabta aan ku saare soo dhawow dabta aan ku saare dheesha dheesha dheesha dheesha dakaca dakac andele duumashow